falka cunsuriyadda waa dhaqan inta badan ay la dhibaatoonayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddamada reer galbeedka cunsuriyadda waa dhaqan ay leeyihiin dadka reer galbeedka ah marna waxaaba lagu sheegaa inuu yahay xeer ka tirsan qaabnololeedkooda dadka ugu taga waddamadooda ayaa ah kuwa ugu badan ee ka cawda falalka noocaas cilmi baaris dhowaan laga sameeyey dalka holand ayaa waxaa lagu sheegay in soomaalida dalkaas ku dhaqan ay la kulmayaan falal cunsuriyeen ah iyadoo dhanka kale ay yihiin soomaalida dadka ugu badan ee cayrta ku nool samater geedig waa nin mas-uul ka ah mashruuca diraasaddan wuxuu sheegayaa in soomaalida ku nool holand ay la kulmaan cunsuriyeen gaar ahaan mid uga imaada dhanka dowladda iminkaanu cilmi baadhi soo afjarnay xagaaga kadib lasoo bandhigi doono cilmibaadhkaasi wuxuu ku saabsanaa shaqaalaha dowladda u shaqeeya ee ka tirsan jaaliyadaha laga tirada badan yahay ama dadka holan ku cusub in ay la cunsuradeeyo iyo inay dadka holan u dhashoo kale lamida loola dhaqmo ayaanu iminka soo afjarnay wallahi xaggaasi wax yaabo badan oo xanuun badan baa ka soo baxay oo ka ka mid tahay dee in dadka laga tala ama dadka jaalidaha kasoo jeeda laga talada badan yahay inay dhibaa weli dhibaato weyn ay ku hayso dowladda xitaa kuwii u shaqaynaya wuxuu isagoo sii hadlaya tilmaamay in cunsuriyeenta ka dhanka ah soomaalida ay xitaa sidoo kale ka timaado dhanka shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay dowladdii ahayd in dadka soo galootiga ah ilaalisan ay iyaduba qayb ka tahay cunsuriyadda anuusan u arko labaduba waa wa aad bay ugu adag tahay qofka ay cunsuriyadaasi ku dhacayso haddii ay noqoto xagga bulshada hadday kaga timaado waxay u sharci baa loo baahan yahay kala saara ooy dib ugu noqon karaan oo dee wax ka wax ka qaban kara ama difaaci kara sharcigaana dowladdii ayaa ad dadkii ilaalin lahaa ee wax ka qaban lahaa marka haddii dowladdii sharciyadii loogu talagalay inay xuquuqda dadka laga talada badanyay ilaaliyaan aanay si fiican uga shaqaysiin ama aanay uga warhayn dee taasina dhibaatadii leedaho laba koone ayay kaga imanaysaa markaas ayay ka dhigan tahay samater geedi ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in soomaalida ay yihiin dadka ugu badan ee ceyrta qaata marka laga hadlayo guud ahaan jaaliyadaha kala duwan ee ku nool waddanka hooland sida lagu ogaaday baaritaano la sameeyey sannadihii labada kun shan iyo tobanka iyo labada kun laba iyo labaatanka qiyaas ahaan iminka waxaa lagu qiyaasaa ilaa koob iyo afartan kun oo qof inay ku nool yihiin dalka holand labadii kun iyo shan iyo tobankii cilmi baadhis la sameeyey soomaalida holand ku nool boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu qiyaasi jiray inay ku noolaayeen waxaa la yidhaahdo welfareka ama caydha labadii kun iyo labaiyo labaatankii isla cilmi baadhistaas oo kaloo la sameeyey waxa ay tusaysay inay iminka boqolkiiba afartan ay dadka caawimada u baahan ama caydha u baahnayiin shareecada islaamka ayaa ka digtay in deegaan laga dhigto dhulka gaalada waxaana taasi ka imaanaysa dhibaatooyin adduun iyo mid aakhira intaba sidaba haatan haysata soomaali badan oo ku nool dalalka reer galbeedka oo carruurtooda ay kiniisaduhu ka qaataan